waxaa weli gobollo ka tirsan ismaamulka maxaarada ka socda dagaallo falka fool ah oo ay isaga hor imaanayaan askarta itoobiya iyo maleeshiyada faano ee ka dagaalanta halkaasi dagaaladan waxaa barbar socda duqaymo dhanka cirka ah oo ay geysanayso dowladda itoobiya kuwaasoo ay kooxda faano ku eedeysay xukuumadda abiy axmed inay xasuuqday dad shacab ah iyo baadiriyaal nasaaro ah meelaha ay dhowaan dagaaladu ka dhaceen waxaa ka mid ah degmada makinsalaam ee dhacda galbeedka gobolka waalo waxayna weerarkaasi kooxdu la beegsatay saldhigga ciidanka itoobiya ku leeyihiin halkaasi dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dhinac iyadoo faano ay sheegtay inay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda itoobiya ugu daateen xeryahooda dagaalkan ka soo cusboonaaday dalka itoobiya ayaa dadka la socda xiisadda ka dhex taagan itoobiya iyo jabhadaha dagaalka kula jira ku tilmaamayaan caqabad weyn oo haatan soo wajahday dowladda itoobiya waxaana iska horimaadkan u imaanaya xilli ay faano horey dagaal kula wareegtay xarumo ciidan oo ay ku sugnaayeen xabashida itoobiya haddaba deegaanada dhaca gobolka amxaarada ayaa hoy u noqday iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka ka dagaalama halkaasi iyo maamulka uu hogaamiyo abiy axmed